labada madaxweyne ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha jamhuuriyadda kenya uhuru kenyatta maalintii labaad ayay wadahadalo saacado qaatay ku yeeshay xarunta madaxtooyada magaalada tan nairobi kulankaasi waxaa laisula soo hadal qaaday sii wadista amaba xoojinta xiriirka labada dal dhinacyada arrimaha amniga siyaasadda arrimaha qaxootiga soomaalida ee ku nool dalkan iyo in xiriirka labada dal uu noqdo xiriir aada laisugu soo dhawaado dhinaca ganacsiga iyo waxyaabaha kale muhiimkaaba isaga kaashadaan kadibna waxaa kulankaasi kadib lasoo saaray warmurtiyeed ku saabsan wadahadalkii iyo socdaalkii madaxweynaha uu dalkan ku yimid maxay yihiin markaa qodobada ugu muhiimsan ee warmurtiyeedkaasi lagu xusay warmurtiyeedkaasi qodobo dhowr ah ayaa looga hadlay qodobka ugu muhiimsan waxa uu yahay qodobka dhinaca amniga in labada dal ay iska kaashadaan dhinaca sugidda amniga ee xuduudaha labada dal inay iska kaashadaan dhinacyada xasilinta soomaaliya iyadoo aan ognahay in ciidamada kenya ay qeyb ka yihiin ciidamada midooda africa ee dalka soomaaliya ka howlgala waxaa iyana warmurteedkaasi lagu soo dhaweeyay horumarka dhinaca siyaasadda ee soomaaliya ay sameyneyso iyadoo sanadkan isku diyaarinayo doorasho kenyana ay caddeysay in ay si buuxda u garab taagan tahay sidii soomaaliya cagaheeda dib isugu taagi lahayd islamarkaana barnaamijyada dhinaca siyaasadda iyo arrimaha amnigaba ay gacan ka siinayso soomaaliya arrinta kale muhiimka ee warmurteedkaasi ku xisan waxa uu yahay arrinta qaxootiga oo sidii aan horey u sheegnayba oo madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud socdaalkiisii markii uu dalkan yimid uu kasoo bilaabay xerada dhadhaab lagana hadlay arrimo la xiriira dhinaca dib u noqoshada amaba dib u celinta qaxootiga marka warmurteedka waxa uu dhigayaa labada dhinacna isku raaceen in dib u celinta qaxootiga la lagu saleeyo heshiiskii hore u dhex maray soomaaliya kenya iyo qaramada midoobay haatana labada dal ay sameynayaan guddiyo si gaara arrintaasi uga shaqeynaya celinta qaxootigana ay noqon doonto mid khiyaari ah mid si sharaf leh iyadoo la dhowrayo sumcadda iyo dadkaasi sharaftooda bini aadanimoba in markaasi loo adeegsado si hufanna loo markaasi loo fuliyo barnaamijkaasi iyadoo beesha caalamkuna ay taageerayso marka qodobkaasi haddii aad faahfaahin ka bixisid maxay noqonaysaa natiijada kasoo bixi karta natiijadu waxay noqonaysaa sidaad ogtahayba waxaa maalmahan aada loo hadalhayay arrinta xerada dhadhaab oo ay ku nool yihiin boqolaal kun oo soomaali ah oo markaasi ay qasab noqotay in dowladda soomaaliya ay deg deg arrintaasi wadahadal ogala bilowda dalka kenya maadaama halkaasi ay joogaan qaxooti fara badan oo soomaaliyeed oo shan iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay halkaasi ku noolaa marka si dib u celintooda ay u noqoto mid ka dhowrsoon in dhibaato ay soo wajahdo ayay dowladda soomaaliya waxada ula gashay dowladda kenya waxaana madaxweynaha soomaaliya aada uga mahad celiyay dowladda kenya in muddo shan iyo labaatan sanadood ah ay dad tiradooda intaasi la-eg ay wadankeeda ku martiqaado marka dib u celinta qaxootiga waxay noqon doontaa labada dal ayaa ka wada shaqeyn doona waxa ay soo saari doonaan qaabka iyo waktiga ku habboon ee dadkaasi la celin karo iyo weliba in laga sii shaqeeya goobaha haatan diyaarka ee gudaha soomaaliya qaxootiga lagu celinayo marka guddiyadaasi oo dabcan noqon doona wasaaradaha arrimaha dibadda ee soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee kenya ayaa iyagu si gaara arrimahaasi uga shaqeyn doona waxaana ay soo saari doonaan qaabka iyo xanaanka markaasi qaxootigaasi dib ay ugu noqonayaan dalka soomaaliya sidaad sheegtay waxaa laga wada hadlay dhinaca ammaanka marka haddii aad faahfaahin naga siisid ma jirtaa wax tafaasiila oo ku saabsan dhinaca isku socodka dadweynaha oo kale dhinaca amniga haddii aan faahfaahin kaa siiyo horey waxaan usheegay in ciidamo ka tirsan kenya ay kamid yihiin midooda africa soomaaliya ka howlgalaan xuduudaha ayaana ah meelaha inta badan xooga la saarayo in labada dhinac ay amniga ka wada shaqeeyaan si markaasi loo xadido amaba loo yareeyo dhibaatooyinka dhalan kara iyadoo sidaan ognahay ay soomaaliya iyo kenya si wadajira dagaal ugula jiraan argixisada marka khatartaasi argixiso in wadajir la iskaga kaashado ayaa kamid ah arrimaha dhinaca amniga arrinta kale sida aadka ay dowladda soomaaliya usoo dhaweyneyso waxa weeyaan in la fududeeyo isku socodka shacabka labada dal dadka ka imaanaya soomaaliya gaar ahaan e imaanaya dalkan kenya oo markii hore qasab ku ahaan jirtay marka ay kasoo degaan wajeer haddana marka ay kasoo degaan garoonka magaalada nairobi haddana hanaan lamida kii ay kusoo mareen wajeer amba waxa eg la marsiin jiray in haatan taasi meesha ay ka baxayso dhowaanna guddiyo labada dhinac ka socday guda geli doonaan sidii loo bilaabi lahaa duulimaadyo toos ah oo soomaaliya iyo kenya iyadoo aan meel lasoo marayn sida haatan tahay oo wajeer lasoo maro marka ay noqon doonto duulimaadyo toos ah oo markaasi magaalooyinka soomaaliya kasoo bilaaban doona kuna dhammaan doona magaalada nairobi garoomada ku yaala